sida idaacadaheennii shalay iyo xalay aad ku maqlayseen ama ku dhegaysateen magaalada adis aaba ee dalka ethoobiya waxaa ka socda shirweyne caalami ah oo ku saabsan maaliyadda iyo higsiga horumarka qarniga waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo millenium development goals oo xilligii dunidu ay dhigatay ahdaaftaasi ay shan iyo toban sannadood ugu buuxsamayso bisha desembar ee soo socota shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan toddoba kun oo ergo madax iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimun waxaa ka dhinac socda shirar kale oo uu ka mid ahaa shir looga hadlayay doorka xawaaladaha ay ka qaadan karaan maalgashiga barnaamijyada horumarinta shirkaasi dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa maamulaha guud ee sharikadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid cabdirashiid dahabshiil qadka taleefonka ee adis aaba ayaan saacado ka hor kula xiriiray wuxuuna iga warramay shirkan
shirkani runtii waa shir ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha waaweyn ee caalamiga ah ee sida united nationka oo madaxdeeda sare ay ka qayb qaateen world banka dowladda etoobiya iyada ah dowladdii loo marti ahaa iyo dowladaha kale ee caalamka ku yaala oo ay madaxweyneyaashooda qaar kamida yimaadeen qaar ra-iisul wasaarayaashooda yimaadeen qaar wasiiradoodii maaliyadda ama arrimaha dibadda ay yimaadeen iyo qaar maxaa la yidhaahdaa soo diray dad madax kaloo matalaya shir caalamiya oo saddex casho ka soconaya magaaladan adisaba ee dalkan etoobiya weye wa waa gartay marka qeybtiinan gaar ahaan xawaaladaha oo kale looga hadlay shalay oo shirka qeybta ka ah ee aad adiga ka hadashay ganacsato badan oo soomaaliyeed iyo kuwo caalamiyan ay ka qayb galeen maxaa si gaara looga hadlay kulanka oo diiradda lagu saaray shirkan runtii wuxuu ka mid yahay mid shirka weyn ee aan ka hadlay hoos imanaya oo ay qabanqaabisay hay-adda igad la yidhaahdo oo wadamadan geeska africa ah isu keentay waxaa ka qayb qaatay markaa wasiiradii wadamadan igad hoos yimaada oo ay ugu horeysay wasiirka maaliyadda ee ethoopia oo ah wasiirka shirkan jeergaraynayay oo la yidhaahdo axmed shire waxaa kale oo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee kenya waxaa kaloo ka hadlay wasiirka soomaaliya ee maaliyadda waxaa kaloo ka hadlay wasiirka maaliyadda ee jabuuti dalka jabuuti waxaa kaloo ka qayb qaatay xubno kaloo ka socda uganda iyo iyo sudan oo iyaguna ay arrimaha ka hadlay waxaa shirka dee qasab igad jeergaraynayay madaxda igad oo ugu horeeya ambasadar maxbuub marka maxbuub maalim waxaa culayska la saaray arrimaha dhaqaalaha ah ee remittaniska iyo sida ay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo cuntadaba iyo ammaankaba ay uga qayb qaadato marka laga hadlayo regionkan wadamadan horn africa ama igad isugu hoos yimaada oo arrintu aanay soomaaliya keliyaba ku saabsanayn ee ay saameynayso dhaqaalaha wadamada si aad u socotid lacagta dibadda laga soo diraa waxay qayb ka qaadataa horumarka ama hadday noqoto shaqo la abuurayo ama hadday tahay horumarka wadamada ka jira marka wadamadaas wasiiradaas ka hadlay shirkani dhammaantood waxay qireen inay muhiimadda lacagtan dibadda ee dadka wadamadan u dhashay ee qurbaha ku nool ama yurub ha joogeen ama maraykan ha joogeen ama wadamada kale ee jooga ee shirkadaha sidaa dahabshiil oo kale ka mida isticmaala ee lacagta usoo diraya inay horumarka wadamadan iyo ammaanka iyo cuntadaba ay ka qayb qaataan wax allaale wixii looga baahan yahay in shirkadaha lagu taageero wixii kale sharciga sii hagaajinayana lasii xoojiyo cabdirashiid haddaanan qaldaneen si xawaaladaha ay uga qayb qaataan horumarka islamarkaana loo hubiyo shaqada ay qabanayaan inay hufan tahay oo aanay ku jirin sharci darro waxaa jiray gole looga dhawaaqay shirkaasi golaha wasiirada maaliyadda ee urur goboleedka igaad ay yeesheen golahaasi bal noo faahfaahay runtii walaal go-aamada ka soo baxay shirka ee la odhan karayo waxa weeya waa go-aamo wanaagsan oo u dan ah dadka soomaalida iyo dadka regionalkaba waxaa kamid ah in ay lagu dhawaaqay ama horeba dhowaan loo sameeyey dad ama wadamo ay isugu imanayaan wadamada lacagtu ay ka imanayso maraykan iyo yurub iyo kuwa regionkan igad ka tirsan inay dhammaantood isugu yimaadeen golo ay ku faaqidaan wax allaala wixii hubinaya inay lacagtu si joogta ah ay usoo gaadho wadamadan geeska africa iyada oo ay tahay dhinac walba ama waddamadii lacagto ka timi iyo kuwa lacagtu imanaysaaba ay ku qanacsan yihiin inay si ammaanana usoo gaadhay inay si maaragtay transparent ah oo ubanna ay usoo gaadhay iyadoo markaa sharciyadii loo baahnaana la maaragtay la ilaalinayo marka waxyaalaha ay wadamadii lacagtu ka imanaysay iyo kuwa igad ee region hagets africa ay isla qaateen ayay ka mid tahay ee lagu hubinayo in marnaba lacagtaa dibadda ka imanaysa iyo tan gudaha soo imanaysa aanay marna istaagin iyadoo wadamadii ay si daacada uga wada shaqaynayaan marka waa runtii go-aamo muhiima ayaa shirkan kasoo baxay wadamada lacagta dadka qarbaha jooga ay kasoo dirayaan inay bangiyada ay ay lacagahooda iyagoo shirkadaha sida dahabshiliya kamid yihiin isticmaalaya inay soo maraan oo haddii kale ay lacagtu suuqa madow ay gelayso taasina aanay wadamada qurbaha aan aanay dan u ahayn kuwan wadamadan igad ama wadamadan geeskan africa joogaana aanay dan u ahayn oo mar walba ay doonayaan in ay lacagtu sida sharciga ah ay marto qiimaha lagu xawilayana u noqdo qiimo caqligalah oo suurto gelinaya maxaa la yidhahdaa nidaamka bangiyada ay marayso haddii anagoo dahabshil lahayn mar walba waa soo dhaweyneynaa wixii sharciyada caalamku ay khasbayaan si dadka ama kenya ha joogeen ama geeska africa ha joogeen ee masaariiftoodii ay si joogtaa u helaan oo ay isticmaalaan kambaniyada ay doonayaan cabdirashiid ahamiyad noocee ayuu shirkan u lahaa gobolka guud ahaan gaar ahaan dalalka dhaqaalahooda xawaaladuhu ay doorka lixaad kale kaga jiraan sida soomaaliya oo kale runtii waxaan u arkaa shir aada u muhiima inuu ahaa waa markii ugu horreysay wasiiradii igad ay isugu yimaadeen waa markii ugu horreysay ee wadamadii lacaguhu ay ka ibanayeen sida maraykan iyo yurub iyo maxaa la yidhaahdaa ay isugu yimaadeen waa markii ugu horreysay shirkadihii arrimahan ka shaqeeya ay iyaguna ay meesha isugu yimaadeen oo dhammaantood si daacad ah laysula taabtay qodobo badan oo muhiima ah in loo baahan yahay dhaqaalaha lacagahan dibadda ka yimaada iyo nabadda iyo ammaanka ay wadamadan geeska africa ay ka qayb qaadato
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirikadda dahabshiil cabdirashiid maxamed saciid cabdirashiid dahabshiil oo qadka taleefonka magaalada adis ababa igu waramayey